bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan dhegeysi walba aad noo maqshaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaada ay sii bixeyso arbaca ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay waa toddobiyo labaatanka bisha sagaalada ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegga aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda dalka ee loogu soo horjeeda al-shabaab taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal yuusuf raagi ayaa ka hadlay dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda galmudug faahfaahin dheeraad uu ayantaas ka bixinaya daawud ayaad dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka idinku weyna saaxiibyaal madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa u jawaabay hadal kasoo yeeray siyaasiga faarax macalin oo uga hadlay xaaladaha dalka iyo dagaalada markaasi macuusay ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab waad maqli doontaan saaxiibaal dabaged oo arrintaas ka hadlaya qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad degsan doontaan xildhibaano oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ku biray dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya caawa barnaamijkeena ayaad ku dhegeysan doontaan saaxiibayaal waxaa kaloo idinsoo gudana barnaamijkeena qayb ka ah wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland ayaa maanta xilkii kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaas cawil sheekh xaamid waxaa kaloo idinsoo gudana barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibaal madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa aadan barre ducaal waxa u magacaabay wasiirka difaaca dalkaasi kenya kadib golihiisa wasiirada uu maanta ku dhawaaqay madaxweyne william ruuto waan soo gudbi doonaa saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa daafuray barnaamijka mideysan ee xuquuqda aadanaha soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka ee xuquuq insaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya aadan madoobe oo hadalkaasi ka hadlaya ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idinsoo gudbi doona xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan oo baarlamaanka soomaaliya ka mid ah ayaa waxa ay sheegtay somalilan in ay jiraan gobolo aan markaasi ogoleen inay ka go-aan soomaaliya marka arrintaas dood ay ka dhacday muqdisho ay ka qaybgelaysaa sidoo kale barnaamijkiina caawadka kusoo gudi doonaa qodobadaasi wixii soo korra ayaad maqli doontaan cabdihaab cabduqaadir ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir waa idina socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan awadan ka lahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaada ah dalsan ee magaalada muqdisho degeysanaysaan qaybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horaac barnaamijkaad kusoo maaqsheen ayaa inoo soo socda waxaan ku bilaabaynaa saaxiibyala howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa weli ka socda guud ahaanba dalka markii loo eego gobolada hiiraan iyo galgaduud halkaas oo weli dagaalo iyo markaasi deegaano al-shabaab lala wareegaya ee weli ay sii socdaana taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odoa yuusuf raage iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa markaas howlgallada markaa hogaaminaya ciidamada xoogga dalka taliyaha ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka dhanka al-shabaab ee markaasi ka socda gobolka mudug dhankiisa taliyaha waxa uu sidoo kale sheegay in markaasi ay bilaabayaan wejida markaasi howlgallada markaa lagu baacsanayo al-shabaab ee ka socda gobolada galgaduud ee soomaaliya halkaas oo dhowaan deegaano markaasi al-shabaab lagala wareegay taliya udubaa yuusuf raagi ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in ciidamada aanraade in markaas howlgallada aysan joogsan doonin ilaa ay markaasi guud ahaanba al-shabaab laga saaro dalkaas uu hadal ku dhigay maruu ka hadlayan wuxuu yidhi waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda ee dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwanaa runtii oo runtii howlgalka halkan ka dhacayay amba oberashinka halkan ka socday ee qayb ka ahaa waxaan leeyahay runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii waxaad gudateen waajibaad aan u qaadna qarankeenna aan u qaadna ummaddeenna aan u gashanay dareeska aan maanta ku jirno una dhaarannay xaqiiqatanka waxaan dhihi karaa runtii guul la gaaray tan uguma horayso tanna uguma dambay doonto idanka ilaahay waxaan rabnaa in ay hore usii socoto la dagaalanka iyo dabargoynta nimanka argagixisada ah wax kale maantay runtii lagula tacaali karo oo waxa aad hadda kula tacaasheen aan ahaynu ma jiraan option kale iyo joyce kale haddii aan u hayno waa u keeni lahay laakiin aqliyadoodii ayaa intaas noqotay ummadda soomaaliyeedna dabcan maanta kadib siima dul saarnaa karaan wax allaala iyo waxay u geysan karaan oo bini aadmi inuu sameeyo aan u bannaanayn way u geysteen ummadda soomaaliyeed hadday noqo laheed dhiigooda hadday noqo laheeda sharafkooda iyo cisigooda hadday noqo laheeday naftooda iyo maalkooda wax ay ula hareen ummadda soomaaliyeed ma jirto waxaad la socotaan runtii madaxweyne iyo wasiir iyo guud ahaan maamulka qiimaha badan oo qof walba mansabkeeda dabcan aan ku xusaayo xaqiiqatanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in muddaa nimankan argagixisadaa howlgalla ayuu kula jiray sanadihii ugu dambeeyey deegaano badan dadku waxaa laga yaabaa inay fiiriyaan ilaa intee la xureeyey laakiin waxaysan weli dadka soomaaliyeed aysan fiirin cadowga sanadihii ugu dambeeyey maxaa gaaray saaraha gaaray intay la ekaayeen muddo laba sano ilaa saddex sano ahay aan soo dhaafnay al-shabaab goob ay ku dagaalamin ay guulka la noqdeen ma jirto waxaa haddana ilaahay mahaddiisa in maanta dadka soomaaliyeed ay garwaaqsadeen oo ay fahmeen wax lasii fiirsan karo inaysan ahayn haddii aanay nafu kuu badbaadayn oo aanuu maal kuu badbaadayn oo sharaf iyo cisi aanay kuu badbaadayn oo wax kuu dhowrsano aysan jirin maba garan kara wax hadda dadka soomaaliyeed wakhtigan inay ku soo gaarto maba ahaynba laakiin ilaahay baa mahadda iskale dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo maamulada dowlad goboleedyada runtii in ay maantay dabcan bulshadii iyo qarankii dowladdii dhexba dhammaan in bulshadiiyo aan kala harin dhinac kastay tahay ay ka go'an tahay inay nimankan la dagaalamaan dabcan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu sii wadi doonyaa dardargelinta iyo xoojinta howlgalladaas waxaan allah subxaana wa tacaala naxariistiisii janno uga baryayaa guud ahaan saraakiisha iyo saraakiil xigeennada alifleyda ee dableyda runtii ku shahiiday howlgallada kala duwanaaye ee dalka ka socday inta ay ku jireen inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilahay caafimaad ha siiyo meeshaan dabcan hadal badan uma baahno jasti keliya waxaan ku soo koobayaa dhammaan in allaale iyo inta ka qayb qaadato qof walba kaalinta ay ku laheeday deegaankan inaan hadda maanta isugu nimaado aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaan dabcan rabaa inaan uga mahad celiyo saraakiisha ee saraakiil xigeennada dabcan guulaha ay ka keeneen dagaalka nimankan argagixisada lagula jiray halkan ciidan badanaa fadhiya waxaa ciidan runtii xusid mudan waxaa halkaa nala jooga magaalada muqdisho oo ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimid ayaguna inaan dhuusamareeb ka soo baxno aan sana dhaqan nimida ma ah halkan inay nala fadhiyaan aan umalaynaa saraakiishii dabcan konfoygaas waday saraakiil iyo saraakiil xigeyno aad u qiimo badan oo magaalada muqdisho ayaguna ka soo kaxeeyey gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabada ku soo maray waxaan umalaynaa wakti u dambaysa inaysan dhaweyn ya wakti u dambaysa inaysan dhaweynaan fila kaliya intaas ma ahan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo dhammaan wadooyinka ay furmaan oo dadka soomaaliyeed si nabada oo aanay cidna uga baqayn oo qashqashaad la'aana oo cabsi la'aana oo welwel la'aana ay wadooyinka soo mari doonaan haddii ilahay yidhahdo waddadaan hadda weyne isku xirtaa gur- eh, meesha la yidhahdo eh, caasimadda galmudug dhuusamareeb iyo magaalada beledweyne waxaan ognahay eh, bil ka hor ee sida ay aheeda iyo maanta sida ay tahay ciidanka ilaahay waxaan rajaynaa nafiskaas iyo iyo muxuu ahay ii sheeg eh, eh, naruuradaas in ay gaarto dhammaan eh, bulshada soomaaliyeed oo dhan way naga go'an taha dabcan waana sii xoojin doonaa mar labaad waxaan kusoo eh, gebagabaynaya uga mahad celinaya dhammaan eh, saraakiisha ee saraakiil xigaanada qiimaha badan iyo askarta alifleyda ee dableyda runtii qaybta weyna ay howlgalkan ka qaateen waxaan isleeyahay madaxweynaha stateka oo madaxweynuhu ugu horeeya iyo dhammaan maamulka waxaa rabaa marka eh, madaxweynaha iyo gobernatooraha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha halkaa nala jooga waxaan codsana dadka soomaaliyeed qof walba gurigeeda inay waardiyeysato waajibay ku tahay nafteeda iyo maalkeeda inay waajibays- wa- waardiyeysatana waajibay ku tahay marka laga soo tago shaqada guud ee ciidanka u taalla haddana muwaadinku sharafkiisii inuu ilaaliyo oo ka qayb qaata laftarkeeda amnigiisii wax saaran waxaan rabnaa marka sida deegaanada badankoodba hadda qaybo ka mida ka socota deegaanadanna taasoo kale inay noqdaan oo abaabulkaasoo kale uu yimaado
dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa u jawaabay hadal ka soo yeeray ee siyaasiga faarax macalin oo markaasi ka mid ah siyaasiyiinta soomaalikiyaanka ee dalka iskenya xildhibaan ka ah islamarkaana ka hadla siyaasadda soomaaliya weyn markaasi u falanqeeya wararka la xiriira ee gudaha soomaaliya wixii ka dhaca markaasi isagoo markaasi wareysi dhowaan bixiyey ayuu kaga hadlayay arrimaha ku saabsan dagaalka macuusleyda ay kula jiraan al-shabaab waxaa markaasi ku weydiiyey dowladda federaalk ee soomaaliya siyaasiga faarax macalin in macuusleyda dowladda ay hubaynayso islamarkaana hubkaas la siinayo iyo markaasi eh, khatarta ay leedahay iyo midda ka imaan karta ay dhow ay ka khatar badin dagaalka meesha al-shabaab siduu hadal ku dhigay siyaasiga faarax macalin hadalkaasi ayaana siyaabooyin kala duwan looga hadlay oo islamarkaana dadku ay falanqeeyeen madaxweyne ku-xigeenka ayaana waxa uu sheegay in aysan jirin macuusuley dowladda federaalka ay hubaynayso ise- hase yeeshee taabadarkeeda ay iyagu markaasi eh, hubka ay wataan ay ka gateen xoolihii markaasi ay ayagu lahaayeen keliya aysan dowladdu markaas ay ka helan eh, rasaas siduu hadalku dhegeysta bageed maruu ka hadlayay arrintaas wuxuu yidhi
faarax macallin horta asagoo weligiis wax khayr qaba ka shaqaynaa ma arki nin soomaaliyeedoo siyaasi oo faarax macallin la yidhaaho kenya ka soo hadlay oo qabiilo la hubaynaa waayo dhibaatay ka shaqaynaan dhahaya waa maqlay waana arkay faarax macallin aniga waa maqlay waa ma aqaan waxaanan ku maqlay ama aan ku arki jiray asagoo oon xumaan ka shaqeeya weligay faarax macallin oo wax wanaagsan ka shaqaynaa ma ark dowlad kasta oo ama midda kiyow ka mid ahaay ka ahaa jira ha ahaato ama midii soomaaliyeed ha ahaatee dhanka xudu dhanka xunow ka istaagaa siyaasadda asoo midda etoobiya barabagaanaan arki jiray asoo midda soomaaliyeed barabagaana asoo midda kenya barabagaana haddaan wiilashii eh, macawisleyda ahaay oo ayagu qoryahii geelooda kala baxeen cadowgu iskaga xuraynayo wuxuu leeyahay eh, waa qabiil la hubayna war faaraxow saas maahan walaalkeew saas maahan saas ma ahan walaxaanad hubinaad afar iyo labaatanka sax ka hadashaahe iska hubi dowladda soomaaliyeed oo xasan sheekh maxamuud madaxweyne ka yahay annaga xabadda shabaab ku ridayna la siidaa qoray aakaana lama siido qoray dabajeexa lama siido baabuur lama siido tignika lama siiso fiiri eh, wiilashaanu qoryaha geelowday kala baxeen dowlad haddayna wax ugu dhibaan u qabtinna dowladnimada qoryaha iyagoo haysto geelowna kala baxay dowladda la joogeen dowladdana wax uguma dhibi jirin hadday mid istayt tahay iyo hadday mid soomaaliyeed tahaba qof kasta oo dagaalkaas wax ka sheega ama soom- ee, ee, ciidankaas wax ka sheegana annaga waxaan u nisbaynaynaa waddow loo leeyahay waddaan u nisbaynaynaa waddaan u nisbaynaynaa waxa waaye inuu al-shabaab gacan siina al-shabaabna yahay dadkuna ee, al-shabaabku waa badan yahay oo bulshada qaybeeda kala duwan waa ka buuxa waa ogna kuwa baarlamaanka soomaaliyeed ku juraa lahaay ee, ee, waa qabiil la hubayna war madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu iyo iyo- iyo ra-iisul wasaare xamse wey hala weydiiyo hadday qori aakaa loo keeneen annaga hadday ku kalon loo keeneen hala weydiiyo waxaan risaasta ridayna ahayn ay dowladda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay nagu og yihiin hadday jiraan ayaga hala weydiiyo wasiir gaashaandhig war qoryahana dadkaan wasaa haysta geelooday kala baxeen dowladna wax ugu dhibi mahayn cadowgooda dhibaatagooda ceeshii ka gubay oo guryihii ka gubay oo dhibaatada arta u geystay oo ilmaha caruurta ood arkayseen ee, ee, ee, oo teendhada lagu aruurinaya hilibkooda ka lahay ayayna iskaga bixiyo hayaan maxaad u leedihiin waa qabiil la hubayna maxaa- qabiilkayaa loo hubayna qabiilkayaa loo hubayna qabiilada soomaali hubkooba laga dhigo haya qabiilkayaa loo hubeeyo haya yay la dirirayaan war waxaas ilaahay ka cabsada shabaab hadda soomaali waa ka buuxdaaye ninkii shabaab inaan lala dirin rabow oo anaga lagu dhex gabanaayo shabaabkaaga iska aad xabad soo qaado la safo ama waa ka adkaanayn ama waa laga adkaani labaday mid noqoni mid saddexaad ama berga kadib aan isku dhex qarsanaanayno anigoo isku shaatiyaag ma jirto berga kadib isku shaatiyaag kaamayno dadka soomaaliyeed waa isku shaatiyaal eg yahay waa isku dheer eg yahay waa isku wada qabiil laakiin shabaab iyo iyo iyo soomaalida kale berga kadib isku darsanaamee ma isku darsanaanayso ninkii shabaab taageeri rabow shabaab toos ula safo ciidanaa la hubayna iyo qabiilaa la hubayna iyo walax beena ha ku leexleexane oo beesha caalamkana been ha ugu sheegin dadka soomaaliyeedna been ha ugu sheegine qoray aakaa cid la siiyey iyo qabiil la siiye ma jirta inta dagaalku ka socdee dadku qoryahooda geelay kala baxeene guryahoodayna ku haysteen mugay dhib arkeenna waa iskaga xureeyo ha waa waxay ugu tala galeene shabaabkaaga la safo
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaanadood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad halka beellaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayd baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subar sayd design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn dhisayn waa mid taqaan subar sayd design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subarsayn dhisayn ugu kaalay subarsayn dhisayn sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee waddooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean super sign design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandisan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah ebirli xal todobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo sideetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama ebirli xal sagaal toddobo ebirli ebir shan ama ebirli xal sagaal toddobaatan ebir ebir tobaniyo shan ama booqo websaytooda ah www supersan som so
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
barnamijka wareega aad degeysanaysaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya aadan waa sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa daafuray maanta barnaamijka mideysan ee xuquuqda aadanaha soomaaliya ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka ee xukunsaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya daafurka ayuuna khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeeday gudoomiyaha madoobe ugu hadlayo xaaladaha dalka iyo barnaamijkan waxaa markaa ay faa-iid ahaan dadka ka qaybgalay iyo waxa ay uga dhigan tahayba wasaaradda haweenka xuquuqisaanka ee soomaaliya
aada iyo aada maanta waxaan ugu faraxsanahay inaan idinla qayb galo daxafurka barnaamijka madaysan ee xuquuqul aadanaha ee wasaaradda haweenkeen iyo uqorbaninta xuquuqulisaanka soo diyaarisay inaan daxafurkii idinkala qayb galo aada iyo aadba faraxay ugu tahay waa barnaamij aada iyo aada muhiim u ah ummadda soomaaliyeedna maanta maaragtay waktiga ay ka bixi lahayday tacadiyada aadanaha loo geysanayo dhexdeeni inkasta dowladda soomaaliyeed iyo baarlamaanka maaragtay arrintaas horey dadaal badan ugu soo galeen dastuurka dalkana qodobada ugu horeeyo waxay ka hadlayaan xuquuqul aadanaha marka iyada oo dadaalkaas dhan la sameeyay waad ogtihiin waxaa jira maaragtay dhibaatooyin kale oo dalkeena ka taagan waxaan kalean runtii mahad ballaaran u soo jeedinayaa dowladaha gacanta ka geystay sida sweden norway iyo denmark sida wasiirka noo sheegay iyo hay-adda unisef oo ayadana weligeedaba xuquuqda ciyaalka maaragtay ciyaalada iyo maaragtay weligeeda maaragtay ayada waajibaadkeedu yahay waxay badan adduunyada ka soo qabatay ayagana mahadgaara baan u jeedinayaa madalaale marwooyin aniga oo ku hadlaayo magaca golaha shacbiga federaalk baarlamaanka federaalka soomaaliyeed waxaan aada ugu faraxsanahay qaabka maaragtay wasaaradda u ballowday iyo hay-adaha ku gacanta siiyey in yacni la siiyo ya muhiimadda ugu balla- ugu weyn arrimaha xuquuqul aadanaha iyo dadkeenii maaragtay tabardaran sida haweenka waayeelada caruurta iyo dadka naafada ah xuquuqdoodii in maaragtay yacni arrimaha ugu muhiimsan oo lagu ballaabayo yacni wasaaradda maadaama xukuumadda hadda ballaab tahay yacni dadaalkoodii waxyaalaha ugu muhiimsan in laga dhigo baryority la siiyo aada iyo aad baa arrintaadi ugu mahadcelinaya waxaad ogtihiin baarlamaanka wuxuu ka mid yahay hay-adaha ilaaliya xuquuqul aadanaha iyo dadka taba- tabartaran xuquuqdooda in la ilaaliyo baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu u yahay saldhigga koowaad buu u yahay waad ogtihiin horeyna shuruucdii lagu ilaalin lahaana baarlamaanka ugu ansixiyey haddana waxaan diyaar u nahay in maaragtay wax allaal wixii caqabad ku noqdo ama maaragtay u baahan in loo fududeeyo hay-adaha maaragtay ee ku shaqeeya in dadka tabaalaysan iyo guud ahaan xuquuqul insaanka in la horumaray ciddii diyaar u ah wax allaal wixii baarlamaanka khuseeyay baarlamaanka soomaaliyeed diyaar buu yahay inuu gacan ka geysto baarlamaanka waxa wuxuu leeyahay guddiyo badan guddiisi gaar ah ugu magacaaban baa jira xuquuqul insaanka oo wada shaqeynka la dhexayto wasaaradda iyo hay-adaha xuquuqul insaanka maaragtay daryeelkooda ku shaqada leh qaabilsan oo wax allaala wixii baarlamaanka u baahdaan si toos ah wasaaraddii ayaga xiriir ka dhexeeyo isla markii baarlamaanka soo gaarsiiyo Eh, marka arrimahaas dhan waxaa loo sameeyey in maaragtay howlahaas ay muhiim yihiin oo dhinaca maaragtay golaha shacbiga mas- guud ahaan baarlamaanka soomaaliyeed inuu diyaar u yahay xuquuqul insaanka in maaragtay la meelmariyo soomaaliya dad dhibaato badan soo maray welina ku jira waad ogtihiin marka eh, anugu waxaan diyaar u nahay in maaragtay wax allaal wixii caqabadba keeni karo oo xuquuqul insaanka dhaawac ku ah inaan dalka ka tartarno waa arrin naga go-on hadduu ilaaha yidhaahdo Eh, waxaan ji- waxaa jira eh, runtii u baahan hataa caalamka inay gacan ka geystaan loo baahan yahay Eh, duruufaha maanta ummadda soomaaliyeed ay ku nooshahay eh, dad dhallinyaro ah oo jinsiyadda markaa fiirisiin soomaali ah laakiin fikrado kale la soo saaray arran la soo xawalay oo dibadda ka yimid xambaarsan bartalaamyeerigale markaa fiir soomaaliya ka ah laakiin matoor kala saaran yahay oo ummaddii ku ciyaarayo oo maaragtay eh, tii had ugu dab waad ogtihiin marka soomaaliya weligeeda xasuusanaanaysaa wixii waxaad ogtihiin eh, ka dhici jiray eh, eh, gu- gurigii eh, zoba hortiis wixii hadda kor laga sameeyay baad ogtihiin kumaanka kun hal maalin la laayay tii had ugu dambaysay iyo maalin kasta ay isla taagan tahay wixii daraad lagu sameeyey hiiraan tii had ugu dambaysay waad ogtihiin dad maati ah reeg iyo xaween iyo ilmo iyo waayeel marna la aabeelaynin arrintaas waxyaalaha runtii looga fadhiyay ka mid tahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed anagoo u kala haraynin rag iyo haween aan u kala haraynin caalamkan aan ugu baahnayn gacan lagu siiyo waxaas ama dalkeena in laga tartaro marka haddii waxyaalahaas een, tallaabo cad laga qaadin xuquuqul insaanka lama meel marin karo qof habeen kasta ee maalin kasta naxdin ku nool maxaa baa lagu dilayaa barriyaa lagu dilayaa Eh, soomaalida waxay aada u sharaftaa diinteena islaamka aada ay u sharaftaa masaajidada meelaha soomaaliya qofka faasiqa hataa soomaaliya masaajid kuma xadgudbi jirin waxaad ogtihiin dadka masaajida u socdo soo weysaastay ayaa jidka lagu dila ama masaajid dhexdiis lagu dila waxaad ogtihiin in haweenka maaragtay haweennimo loo daynayni soomaaliya hataa haddii dhexdeeda isdagaasho haweenka bermageytada la dhihi jiray haweenka iyo waayeelka iyo caruurta baa la iska dhaafi jiray waad ogtihiin bartilmaamada u yihiin markaa in lay laayaan marka walaalayaal horta arrintaas runtii waa barnaamij anaga dhan noogu baahan yahay inaan meel ugu wada soo jeesano Eh, waxaan ogahay haweenka soomaaliyeed raggaba inay isbiirita badan yihiin En- ilaa xorriyaddii la qaadanayo ee hadda dhexdooda ama markii dowladnimada burburtay haweenka soomaaliyeed waxay noqdeen eh, dadka sabab u noqday goosaska soomaaliyeed inay badbaadaan oo maaragtay yacni haweenka soomaaliyeed waxaa la ogaaday ragaba inay kusii karti badan yihiin ama ka lexjaala badan yihiin yacni goosiska iyo jiritaanka maaragtay yani ayaga inay bees u yihiin weliba dad dulqaad badan hal abuur badan yani ama ganacsi ha ku keeneen nooc kasta ha ku keeneen waxaan ognahay burburkii haddii haweenka jiri lahayn yani yani istaagi lahayn yani soomaaliya meel xun bay ku dhici lahayd marka taas daraaddeeda waxaan anigu maaragtay runtii ammaan bilaan ula soo jeedinayaa mar kalena kusii dhiirigelinayaa haweenka soomaaliyeed door fiican aad soo qaadateen waxaan idin leenahay dadaalkani sii wada anigu runtii ma gaadhsiinin marka la yidhaahdo ama ka qiibgalka siyaasadeed ama waxyaalaha qaata soomaalida ma ogtahay dhaqan soo jireen aa iska leedahay waxaa aada u jecel yihiin rag in ayaga xilka ay ka qaataan aaday u jecel yihiin idinka naftirkiina hataa waa noo ogoshiin xilalka badan inaanu qaadano sababtoo ah haddii haddii haweenka soomaaliyeed naga codayn lahaayeen ayagaa naga tir badan annaga hil ma heli lahayn marka hilalka badan iidankaaba noo ogol waa ognahay laakiin anagu inaad bannaanka ka ahaataan ma taladaanada ma aha inaad talada qeyb ku yeelitiin hadda anigu waad ogtihiin guddoomiye ku-xigeenkay koowaad waa gabar maaragtay soomaaliyeed waad ogtihiin marka taas daftarkeeda waa markii koowaad oo gabar haween gabar soomaaliyeed xeerkaas soo gaarto marka sidaad ku socotaan arrintiina ma xuma marka walaalayaal waxaan idin leenahay gabdhaheenni sharafta badan xuquuqul insaankana maadaama maanta idinka madaxa la idinka dhigay wasiiraddeena khadiijo qof karti badan weeye marka waxaan rabnaa aniguna maaragtay garabkiinaan ku taagannahay waxaan rabnaa inaad meel marisaan xuquuqul insaanka maaragtay dadki maadaama wasiiradii maanta wasiir kasta oo xuquuqul insaan badana waxaa loo dhiiba haweenka maxaa looga dhigayaa waxay ogyihiin wax dhabta ah ka jira dadka tabaar- tabaalaysan rabitaankood iyo baahidooda dhabta ogiina looga dhigaa markaas haweenka loo siiya wasaaraddaas marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa wax allaal waxaad noogu baahantiin diyaara idinla nahay idinka oo maaragtay cidna ka gabanaynin oo aad u bareeraysiin wixii aad dhaliilsan tihiin ama haweenka iyo dadka tabaalaysan ama xuquuqdooda meel looga dha haddaad isleedihiin bannaanka noo soo dhiga garabkiinaan taagannahay waxaan rabnaa isbedele dareemi karo inuu dalka ka bilaawado dowladdan hadda cusub waxaa ka go-on xaqiiqdii dalka ammaankiis in wax laga bedelo bani aadanka horumar ma samayn karo haddii naftiis maaragtay welacsan yahay oo u khoofayo ama lagu dila ama lagu qabta yani hadduu ku welacaayo horumar ma samayn karo waxaa anaga naga go-on ilaahayna aan ka baraynayno inuu nagu garab galo in maaragtay muddadan hadda maandheedka dowladda hadda taagan dalka soomaaliyeed inuu ammaan noqdo oo diyaarad lay dhulka lagu hawada lagu marin oo jidadka la isku safaro yacni soomaali u soo noqoto nolosheedii iyo aaminaadeedi iyo deganaashadeedii in maaragtay dowladdan waxaa diyaar u tahay inay arrintaas ku guulaysato waxaa looga guulaysan karaa haddaan dhammaanteen iska kaashino reeg iyo haween aan u kala harin mas-uuliin shabaab aan u kala harin shacbiga soomaaliyeed oo maaragtay kacdoonka hadda bilaabay oo ciidamadaba ka hor maaragtay hortooda socdana runtii mahad bilaalan baan usoo jeedinaynaa waa wixii la sugaayey waqti badan la sugaayey waa noo ballaabatay taas waxay dhali doontaa waxaa la yidhi isticmaar goorma ka baxaa ummad goorma isticmaar ka baxdaa markay fahanto dhabka ay ku jirto waxaad ogaanaysiin shacbiga soomaaliyeed waxay dareemeen oo ogaadeen yani haddii dowlad iyo shacab ayagoo maaragtay aan u istaagin sharaftooda iyo xuquuqdooda iyo maalkooda iyo cirdigood haddii ay difaacadoona u dhamanin oo ayaga isdifaacin in maaragtay cid kastona caawiso wax un bayna tari kartaa laakiin xurnimadeenni iyo ammaankeenni ma dhammaystiri karto markii shacabka soomaaliyeed oo arrintaas fahmay oo maanta kacay go-aankaas qaatayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka walaalayaal kuma fogaanahayo waa noo daxafuran yahay shirkeenni waxaan idin rajaynaynaa wax wanaagsan inaad idinka soo baxaan waxaan idinka waxaan idin ballan qaadaynaa inaan garabkiina taagnaano aad iyo aad aad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
Thank you.
barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saar aadee hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal markana haddii aan eegno jirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka puntland ayaa maanta xilka kala wareegiyay wasiirkii hore ee wasaaraddaas cawil sheekh xaamud i munaasabad ka dhacday maamulkaasi puntland kaana magaalada garowe halkaasoo dhinacyadu ay kula hadleen warbaahinta isago jira ayaguna markaasi ka hadlay shaqooyinkii wasiirkii hore uu soo qabtay iyo markaas mas-uulkaana markaa urujiyey in xilka alle uu fududay mas-uulka cusub
runtii maanta waa maalin muhiim ah waa sunnada ayay ka mid tahay dowladnimada in xilku qori-isu dhiib uu yahay waxaana waxa puntland kusoo caanamaashay hadda kadibna la rajaynayo inay saa kusii socoto ay kusii caanamaasho waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto intaana xilka wareejin bal wasaaraddu waxay soo qabatay afartii sano oo dhudhowaa aanu meesha joognay si wasiirku wixii ka dhiman ugu sii daro wasaaraddu afar qaybood bay waxaan rabaa inaan wax ka taabto wasiir wasaaraddu horta sida waxay ka kooban tahay wasaaradda cadaaladda wasaaradda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta waa wasaarad muhiima runtii dadku wasaaradaha a b c bay u yaqaaniin marka wasaaradda c baa loo yaqaana waxba kama jirto ha qaadan amba ma qaadan wasaaraddu waa ewa adduunka shan wasaaradood oo la yidhaha wasaaraatu sayaada baa jira oo wasaaradda cadaaladdu kow ka tahay shaqaalahan horaan ugu booriyey adiguna waxay la tahay inaad ugu jilci doonin in lagu yidhaha wasaaraddu saas wey markasta waa ina ogaato wasaaraddu inay number one tahay dastuurkii waxaan isleeyahay hadda wareegtadii soo baxday kuma jirin haddama aqaan madaxweynuhu inuu ka reebayo in kaleeto kolo digreetada waxaa lagu soo qoray wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta awal waxaa lasoo qori jiray wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka taa marka kola adaa hubin doona laakiin intii aanu joognay baan rabaa inaanu wixii aanu qabanay baba aan dul maro sababtuna waxaan rabnaa hadday wax ka dhiman yihiin inaad kusii dartid qaybta cadaaladda haddaan ku hormaro cadaaladdu waxay lafdhabar u tahay nidaam kasta oo jira adduunkanuna wuxuu ku taagan yahay sida diinteennu inoo sheegtay ilaahay cadaaladiisa wey cadaalad haddii la waayo fawdaa waddanka ka dhacaysa adduunkuna waa fasaadila cadaalad ilaahay baa isagaa caadila laakiin annagu dadaaladii aanu samaynay aniyo tiimkaygu intaanu meesha joogna annagoo isku duwa kow markii ugu horeysa wasaaradda aanu nimi annagu waxaanu samayna waxa la yidhaha internal reform ayaan ku samaynaa wasaaradda ama sikshanadii ha ahaato ama shaqaaley ha ahaato ama qaabkii shaqada loo wadaya ha ahaato arrintaasi waa noo suurto gashay waxaanu xoogga saarnay inaanu derdergelinno isku xirka laamaha cadaaladda oo si joogtaa u socday tan iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii sidii ilaa iyo markii aanu nimi halaka waxaanu aragnay wasaaradda cadaaladda keliya inaysan cadaaladda hormarin karin laakiin dhammaan laamaha cadaaladda ayaanu isku xirkaa u samaynay waana shir billo ah oo joogto ah xagga cadaaladda waxaan kaloo hirgelinay oo aanu samaynay maxkamadda caruurta juvenile courti waxa la yidhaahdo oo laga dhaqangeliyay afar degmo garowe gaalkacyo qardho iyo boosaaso qorshuhuna wuxuu ku jiraa in la ballaariyo haddii allay waa markii ugu horreysay oo puntland laga hirgeliyo maxkamadda caruurta ay leeyihin garsoor dhaqameedka ayaan iyadana wax ka qabanay ee dhaarka waxaa la yidhaahdo alternative dispute resolutionka oo odol dhaqameedku ay ku shaqeeyaan nin nidaamkana uu yahay markii aad baarti nidaam soo jireen ahayo ilaa iyo toddoba boqol oo sano ka badan jira adduunka ka jira lix xarumood ayay ahaayeen saddex xarumood ayaanu kusoo kordhinay dadaalaanu u gallay waxyaabaha ay galaanna waxaa weeyaan waxyaabaha khilaafaadka ah ee qoysaska ah isbiiska ka dhexdhaca xoolaha maalka iyo waxa iyo lacagaha iyo laysku haysto rag odayaala iyo rag culimaa ayaa gala meelaha ay ka furan yihiinna waxaa weeyaan waa garawe buurtinla dhahar boosaaso badhan cayn garawe waxaan leeyahay qardho iyo gaalkacyo ayay ka furan yihiin garsoo dhaqameedka intii aanu joognaa waxaa ka faa'iidaysa almost toddoba kun oo qof ayaa kiiskooda la galay oo dhul khilaaf dhulka ah arrimaha qoyska ah iyo khilaafaadka la xiriira lacagta khilaafaadka la sameeye boqol kiiba lixdan iyo afar rag bay ahaayeen boqol kiiba soddon iyo lixna waxay ahaayeen dumar labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kun iyo siddeed boqol baa ka faa'iidaystay labadii kun iyo labaatankiina laba kun iyo waxaa ka faa'iidaystay lixdan iyo kow labadii kun kob iyo labaatankiina waxaa ka faa'iiday kun iyo shan boqol iyo sagaashan iyo lix qof labaiyo labaatankan haddaan ku jirnana waxaa ka faa'iidaystay toddoba boqol iyo konton qof wasaaraddu waxaa kaloo taageertay kaalmo sharciyeedka ayay taageero xoog lagu fidisay sidii dadka badanaa aan heli karin ay lawirada iska bixiyaanin laba kun siddeed boqol iyo siddeetan qof ayaanu intaanu meesha joognay xagga sharciga ka taageernay toddobaatan iyo shan waa dumar boqolkiiba shan iyo labaatan rag bay ah kuwaasu aan awoodin inay iska bixiyaan in lacagaha qaraannimo qaraannimada
salaan kadib waxaa horta mahadle ilaahay subxaana wa tacaala meeshaan isugu keen keenay annagoo dan ummadeed eh, iyo dan dalkeenna iyo dadkeennaba ka wada shaqaynayna Eh, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa eh, wasiirkii hore ee wasaaradda caawil sheekh xaamid oo nin odayahan oo aan aqoonna u lahay ah culummana ah aqoon-yahan ah Eh, wasiiradii wasiir ku-xigeenkii wasiir dowlihii agaasimaha guud Eh, iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda shaqadan fiican oo aad qabateen waa weedin hawluud aad u ahayd oo quruxda badan Eh, waa iskaga mahad celinayaa waa arrin mudan mahadcelinteeda iyo wanaageedaba inuu idiin qiro Eh, waad ku mahadsantahay wasiir hogaamintaadii iyo shaqada fiican ood wada qabatay iyo adeytiinka kula shaqeynaya iyo akhyaarta kale Eh, intaa kadib Eh, anugu halkan wasaaradda maanta xilkeeda la wareegahayo eh, waa mid ka mid ah hay-adaha dastuuriga dowladda puntland Eh, ayadoon loo kala qaadin wasaaradaha a iyo b iyo waa wasaaradaha halbowlaha oo ah dhismaha ummadda iyo dowladnimada Eh, inaan meeshaanu hay-adda dowladda aan hormariyo kusoo kordhiyo eh, wixii cusub hal abuura wixii hore oo socday oo dadkii hore meeshan joogay ay qabteen aan dhiirigelino Eh, wax cusubna la abuuro aragti cusub iyo shaqo cusub iyo wada shaqayn cusub ayaan la imaanayaa meesha anigana go-an sidoo kale eh, wada shaqaynta hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka iyo amniga iyo wasaaraddii inaan kor u qaado oo ay noqoto meeshaan meel wada shaqaynteedu ay la leedahay hay-adaha dowladda dhexdooda ayaa iga go-anayana oo qorshahayga ah sidoo kale wasiirada iyo wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha iyo tiimka hore joogay inaan is aragno oo wixii la qabtana hadda waa la qabtay wixii dhiman iyo wixii baahiya oo jira iyo wixii priorities ah ama hortobinta leh oo u baahan hadda in la wajahaana sidii looga shaqay lahaa inaan isla aragno oo midnimo iyo wada shaqayn iyo tala wadaag aan ku shaqayno ayaa iyadana iga go-an Een, sidoo kale in hay-adihii dowladdu ma ahan jasiirad cidla oo go-doon ah waxaan wada shaqayn la leena hay-adihii kale ee heer federaal iyo kuwii isyadiyada iyo bulshadii soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo bahwadaagta inala shaqaynaysay inan ayaana wada shaqayn fiican iyo xariir meesha aad geyseen aan ka sii wadno oo wada shaqayn horle iyo saaxiibtinimo iyo iskaashi aan ka shaqayno ayaan ayaana qorshaha igu jira haddii laha idmo Een, intaas horta waa qorshaha meeshaan anigu aan insha allahu aan la imaanayo oo ah qorshe duulii horeyn u jiray Een, shaqaalaha wasaaradda een, agaasimaha guud agaasim waaxeedyada qaybayada isku duwayaasha iyo kuwa heergoo heer degmo Eh, shaqo qaran baad haysaan Eh, shaqada qarankuna waa mashiin wareegayo wax qof ku xiran ma ahan qofkii tegey iyo qofka jooga iyo midka imaan doona qofba maalin buu joogaa meeshaasaa laga sii wadayaa Eh, shaqadiinni waa wadanaysaan qof kastana bartii shaqadiisa uu ka waday buu ka wadayaa Een, waxaa la rabaa inuu qof walba uu dareemo een, kalsooni iyo wada shaqayn iyo shaqo wanaag iyo shaqada u hayay inuu sii lama laabo waxaan anagu wax ku qiimeynaya haddaan wasaaraddan arko qof kasta performansigiisa iyo waxqabadkiisa wixii hore oo wada shaqayn ahayd oo wasiirka iyo wasiirada iyo idinka idinka dhexaysay shaqo fiican baad qabateen way ku mahadsantihiin laakiin anigu waxaan rabaa wada shaqayn cusub iyo qof kasta performancega xaqooykiisa lagu qiimeeyo qof walbana wuxuu haysaa damaanad uu ku wato shaqadiisa performancegiisa iyo waxqabadkiisa unbaa hadhow lagu qiimeyn doonaa Een, intaas haddaan ka imaado een, wasaaradda iyo dowladda puntland waddankan ruuxii u dhaqaaqay oo la go-aansaday in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah Een, doorasho qof iyo cod ah haddii laga shaqeynayana waxyaalaha asaasiyaadka waxaa cadaaladda waddanka in la hagaajiyo iyo garsoorka waddanka Een, cadaaladdu waa tiro badan tahay cadaalad bulshaa jidha cadaalad siyaasiyeed baa jidha cadaalad dhaqaalaa jirta Een, cadaaladaha een, kooxaha kala duwan bulshada kuwa nugul iyo kuwa maxaabiista ay dhammaantii cadaaladda oo dhan waddanka in laga shaqeeyo oo la hormariyo oo reformka hadda bilowday qayb weyn ay ka noqoto ayaan ka shaqeynaynaa Een, waxa ugu weyn oo cadaaladahaas ka mid ah waxaa ka mid ah in dadku ay xaq u helaan een, macluumaadka rasmiga ah oo ay xaq ugu leeyihiin inay ka helaan dowladda adeeg iyo garsoor ku filan inay helaan in la xoojiyo hay-adihii bixinahayay cadaaladda iyo kuwii hubinayay iyo kuwii baarayay iyo kuwii cadaaladda fulinayay intaba inaanu ka qayb qaadano oo gacan ka geysana naga go-an oo wasaaraddana ay u noqoto santarkii ama xaruntii xiriirinaysay oo u doodaysay oo u qareynaysay Een, sidoo kale cadaaladda waxaa ka mid ah dadku inay xuquuq u helaan ay codkooda dhiibtaan Een, dadku inay xuquuq u helaan inay codkooda dhiibtaan qofkay rabaan ay doortaan fursada u helaan inay ay dadku ay een, xuquuqdooda dastuuriga ah ay u helaan inay ka faa'iidaystaan Een, wasaaraddan door bay ku leedahay wayna qaadan doontaa insha allah haddii ilaaha idmo Een, marka garsoorkaas iyo cadaaladdaas dadka reer puntland naga sugayaan ayaana waxaan rabnaa inaan door fiican ka qaadano oo aan ka shaqeyno ugu dambeyntii een, wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha waa is arkaynaa Een, macluumaadka wasiirka ila wadaagana waa gaar baan isula arki doonaa insha allahu Een, waxaan qilayaa inay shaqo weyn ay qabteen wasiirka iyo tiimkiisu meel fiican aad soo gaarsiiseen annaguna halkaasaan kasii wadaynaa wixii gaar oo dukumentiyada saxiixooda iyo ee waxa weeyaan insha allah u gaar baan dee isula arkayna haddii la haydmo Een, macluumaad intaan ka badan iyo talo intaan ka badan iyo tala bixin ayaana wasiirka ka codsan inaan la garab istaago Een, waxaan rabnaa khibraddiisii iyo odaynimadiisii inaan ka faa'iidaysano Een, odayaashii hore meesha u jooga oo saaxiibaday ahaa oo wasiir ku-xigeenka doctor maxaa alfaarax iyo wasiiru dowlaha aliyaas oo odayaal saaxiibaday ah ayaan insha allah waxaa rajeynayaa inaan ana taladeeda iyo caqliga kusoo kordhi doono qorsho midaysan iyo talo midaysan iyo wada shaqayn inaan meeshaan aan ka shaqeyno cadaaladuna iyo wasaaraddan ay ka bilaabato takriibta naga sugayaa ayaan ka shaqeynaa haddii ilaaha idmo intaa kadib waxaan ka codsanayaa een, wasiirka een, wasiirka hore iyo wasiirada hadda jooga iyo shaqaalaha wasaaradda een, wada shaqayn teamwork ee, iyo walaaltinimo Een, hay-addan hay-ad dowli ah weeye dowladnimada wax- waa shirkad la wada leeyahay qofa maalin buu joogaa maalintaa qofka uu jooga inuu daacadnimo ku shaqeeyo iyo dadaal iyo ka go-naansho iyo inuu qofku aaminsan yahay waxaan waxa la wada leeyahay inay tahay anugu falsafadaasaan aaminsanahay intaan dowladnimada ka aqaan oo yar Een, taasaan rabaa marka in aan ku wada shaqeyno gacanna la igu siiyo waa idiin mahad celinayaa dhammaantiin waa mahadsantihin
Fariin dadweyne.
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cadxeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canug caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa ducow ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna abbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
xibigii gabagaba barnaamijka wareega ayaana sidoo kale saxbeel xildhibaan buuse yuusuf xaaji aadan oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qaybgalaysa dood lagu qabtay magaalada muqdisho waxay sheegtay somalilan inay ka jiraan gobollo aan ogoleyn inay ka go-aan soomaaliya inteeda kale marka waxa ay ku baaqday in daacad laga noqdo wadahadal ku dhexeeya soomaaliya iyo somalilan oo markaasi madaxda dowladda wasaaradka ay mar walba ay kusoo celceliyaan dhinacyadu ay ka shaqeyn doonaan si dib layskugu soo laaban lahaa
somalilan waxaa ka jira gobollo aan ogolayn inay go-aan waxyaalo badan baa u baahan in laga shaqeeyo oo laakiin dee loo bareero oo laiska daayo warwareegan uun la warwareegayo waxaa la odhan jiray waa la soomaaliya somalilan wada hadlaysa turkigaa la tegaya london baa la tegaya waa two days dayaarad maalin baa lasii saaran yahay gelin baa laysu imanayaa soomaali weeye waa layswada jecelaya gelin waa la sheekaysanaya waa laysku dhex jira waxbaa la cunaya midna miis baa la wada fadhiya waxna laguma heshi waa goosanay waxaan su-aashayda intaanan gelin qodob yaroo haddii jeer madaxayga ka guuxa ayaan rabaa inaan idinla sheergareeyo oo ku saabsan maxkamadda dastuurka anigu waxaan qabaa bersonali soomaaliya maadaama ay dal burburay tahay dhaqaale ahaan si kasta ay dhibaatooyinkeenu isaga fara badan yihiin maxkamadda saraa ku filana maxkamad dastuuriya maba loo baahna maxkamad dastuur waagii horeba siday ahaan jirtay marka kays dastuuri yimaado maxkamadda saraa shan garsoore lagu daraa iyadaa markaa isu bedesha maxkamad dastuuriya goormaa constitutional crisis dhici karaan sanad maybe afartii sano mar iyo laba inay dhacdo marka maxkamadda dastuuriga haddii la sameeyo bajad loo sameeyo baabuur loo sameeyo gunno loo sameeyo intaasoo dhan way iska fadhidaa afartii sanaa laga yaabaa mar ama laba inay active noqoto sidaa awgeed mar hadday jiro dariiq kaloo bannaana oo ah in laga dhigi karo maxkamadda horena ay u jirtayba waagii dowladihii hore maxkamadda sare inayta dastuuriga isu bedesho anigu saasaa qabaa taas waa taa su-aashii tooska lai weydiiyey waxay ahayd maxay ka imaan kara caqabado somalilan haddii iyadoo maqan dastuurka la ansixiyo somalilan hadda saasay hadda rabtaaba inaanaan halkan dastuurkeeda waxbaba ku darsanin waa fonnaa imkasay taagan tahay waxaan qabaa inaanay waxba ka imanaynin waxaan qabaa inay muhiim tahay in laga shaqeeyo siday isugu soo noqon lahayd somalilan iyo soomaaliya oo runta loo badheedho oo aan laga warwareegin oo afka laga ilaalinin haa somalilan waxay tiri waan go'nay waan goosanay dastuur gaaray samaysteen sidii marka loo soo fahamlaysugu imaan lahaa waa in laga shaqeeyo ha lagu qoro constitutionka labadaasi waxay isu yimaadeen lixdankii hadhow wixii dood baa laga gelayaa awalba way isu yimaadeenoo condition la-aan bay ku heshiiyeen wixii dambe waa laga heshiin karaa waxaan qabaa si haddii realitiga loo noqdo somalilan xisaab baa ka jirta doorashooyin toosoo shacbigu doortay galaan halkana baa ka jirta sidee baa marka laysugu keeni karaa waa in horta la mideeyo level mida laga dhigo si wixii ay isugu yimaadaan somalilan waxaa ka jira gobollo aan ogolaan inay go-aan waxyaalo badan baa u baahan in laga shaqeeyo oo laakiin dee loo bareero oo laiska daayo warwareegan uun la warwareegayo waxaa la odhan jiray waa la soomaaliya soomaaliya wada hadlaysa turkigaa la tegaya london baa la tegaya waa two days diyaarad maalin baa lasii saaran yahay gelin baa laysu imanayaa soomaali weeye waa layswada jecelaya gelin waa la sheekaysanaya waa laysku dhex jira waxbaa la cunaya midna miis baa la wada fadhiya waxna laguma heshi waa goosanay waa muqadas goosashadu iyo soomaaliya midnimadeedu waa muqadas halkaasaa lagu kala tagaa marka si siriisa looma gelin soomaali dhaqan waxay leedahay afar bilood shan bilood lix bilood ayay fadhiisan jirtay dhirta hadii wax kasta ceebbaaba hadii laga baxo shir weyn baa jira shir dacoodyaa jira wax kasta waa la xallinayaa waana ceeb in laga kaco shir marka marka la xaliyo ayaa wax halimanaya laakiin maalina kuma filla constitutionna in loo xidho oo soomaaliya horumar loo diido anigu ma qabo inuu ahaado kumeelgaadh in rasmi laga dhigo qodobkaana lagu daro somalilanna laga shaqeeya sida ku iman lahaydoo laga wada hadli lahaa anigu saasaan qabaa fikirka markaa waxaan u malaynaa caqabadi ka imaanaynin su-aasha conclusionkeeda ee jawaabteedu wata ahaa
caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee dalsan magaalada muqdisho waa nageyntaa saaxiibayaal barnaamijkan kiisanta ku kulmi doona sidaas i nabadgelyo